Deegaanka gurisamo oo hoos tagta degmada Cabuluwaaq ayaa laga hirgeliyay cilbiyooto ay ku waraabi doonaan dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaankaasi. Munaasabad xarag loogu jarayay cilbiyoodkaas ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Galmudug, Maamulka degmada Cabuluwaaq, mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda CBD iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn guddoomiyaha deegaanka gurisamo iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa u mahadcelisay cid walba oo ka qayb qaadatay qodista ceelkan.
ciddii matoorkan qoday iyo hay-addii qoday guddoomiyaasha odayaasha xildhibaanada madaxweynayaasha federaalka intaasaa ilaahay mahadooga ku nahtay waa ku noolaannay waa ku kafiisnay meel la yidhaahdo waxaa nooga soo aroornaa digax garoon tuulo dhagax cadde carro oo manaa gudhowr waddankaasaa nooga soo aroornaa sidaad ogtihiinba dalka abaaro badan baa ka dhacay roob kama di'in ilaa sanadkii dhoweyd ceelkaana lagu naafakacay laguna gargaaray oo maatadii waxa weeye waxa weeye looga dhaanshay mid gaadiid looga dhaansho mid awr looga dhaansho mid la dul keeno intaasa waxa weeye lagu kamay ceelkan ceelasha waa ka horreeyaa ilaahay baan noogu mahad celinaynaa iyo ciddii qoday iyo ciddii qabanqaabaha lahayd ayagana ajar iyo xasanaad allaha siiyo annaku horta waxaan nahay deegaanka reeballecad oo guryasamo weeye meeshaan hadda taagannahay waxaana ka soo aroornaa carre burgoosoore iyo buuraha dhexdooda ah oo aan dhowayn alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ceelkaan haddaan alla noo qodinna maba annaan noolaanin guddoomiyaha degmada cabudwaaq iyo madaxa hay-adda c b d ayaa sheegay in ay dadka ku nool deegaanka baahi badan u qabeen cilbiyoodkan salaan kadib waa ku faraxsannahay maanta inaan soo booqanno deegaanka guryasamo oo laga hirgeliyey ceelbiyood runtii nacfi yeeshay oo xoolihii iyo dadkiiba ay ku noolaadeen waxyaabaha ceelasha loo qodana waxa ugu muhiimsan waa inay bulshadu anfacaan deegaankanna baahidii awal ka jirtay ay kasoo kabsadeen oo biyo la-aanta ahayd kulley waxaan rajeyneynaa waxyaabaha kaloo baahiyahayo jira hadday ahaan lahayd dabcan dugsigii qur-aanku waa furan yahay sida naloo sheegay iskuulkii iyo m c hkii iyo ayadana in la raadiyo laga howlgala hadduu alla idmo si deegaankan ay u heli lahaayeen xarun caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka loogu heli lahaa sidoo kalena iskuul ay ciyaalku aadaan loogu heli lahaa hadduu ilaahay idmo maantana xooliiba cabahaya oo labaatan kilomitr aga soo aroorahaya oo qorxaasaa ka muuqata qodistii ceelka haamihii guryihii suuliyaashii watarboontigii dhammaan aan ka hergelinnay marka aad baa ugu faraxsanaya maanta inaan imaado ayadoo xoolihii ka cabahayaan bulshadii biyihii cabahayaan gawaaridii joogaan biyaha dadka gaarsiinayay ceelka ugu biyo macaan deegaankan buu noqday ceelkan markii aan assessmentga ka sameynay meeshaan uuna biyo badan marka aad ugu mahadcelinayaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka galmudug ayaa sheegay in kan wasaarad ahaan ka shaqeyn doonaan horumarinta deegaanada maamulkaasi galmudug dabcan guryasama deegaan ballaaranay ka kooban tahay waxaase u sii dheer intaas in xuduudka etoobiya ay saaran tahay oo hadda meel aan naga fogeyn waxaan qiyaasahayaa haddaana qaldaneen laba kilomitir ma dhamma haddayse ka yareen laba kilomitirna noo jirtaa xuduudda xuduudda dadka deggan dhinacaas etoobiya iyo dadka dhinaca degganna waa isku dad marka maadaama dhinacaas etoobiya meel hadda aan qiyaasahaya ilaa siddeetan kilomitirna aysan wax ceela ka qodnayn oo dhinac walba ah waad dareemi kartaan halkan dadkii xoolihii joogay dhinacaas xagga ah baahida la qabay intay la eg tahay ceelkan marka waxaan rajeynaynaa baahiyahaas ma dhihi karno waa wada daboola baahidii oo dhan laakiin qayb ahaan inuu daboolay oo hadda xoolahan hadda cabahayaba etoobiya ka yimaadeen kuwii kaloo deegaankan joogana hadda ay ka cabahayaan cilbiyoodkan ayaa ah mid ay baahi badan u qabeen dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanka guryasamo